raxmaan iraxiim waa subaxnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay afar labaatanka bisha toddobaad sanadda labada kun iyo lix iyo tobanka qodobada wararka muqdisho radio muqdisho saaka idiin hayana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi kala duwan oo ka kala socday caalamka madaxweynaha dalka bakistan mamnuun xuseen ayaa warqadihii aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee soomaaliya u fadhin doono dalkaasi khadiija maxamed al makhsuumi oo horey u ahayd danjiraha soomaaliya ee dalka ciraaq ciidamada ammaanka ayaa xalay gacanta ku soo dhigay gaari walxaha qarxaah laga soo buuxiyey kadib markii bulshada degmada boondheere oo ka shakiyey gaarigaasi ay ciidamada ku wargeliyeen iyadoo ciidamada nisa u tababaran miinada ay ku guulaysteen inay gaarigaasi ka furaan qaraxyadii lagu soo xiray oo la doonayay in lagu dhibaateeyo bulshada soomaaliyeed maamulka gobolka banaadirna waxa uu ka warbixiyey arrimaha amniga iyo horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda dalka ee muqdisho wasaaradda caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in bam lagu qarxiyey dad ku dibadbaxayay caasimadda kabul ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan qofood halka dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa laba boqol
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk ee dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aaladda satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa redio muqdisho ka dheeho boggeena redio muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka
idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii warkayaga aroornimo kuwoodii ugu doorka roona haatanna u diyaar garooba isagii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo uu weheliyo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke ayaa xarunta madaxtooyada ku qaabilay wafdi kala duwan oo ka kala socday beesha caalamka warbixinta warkanna waxaa inoo faahfaahinayaa wariyahayaga yuusuf sheekh cabdulaahi cumar madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa qaabilay taliyaha cusub ee ciidanka nabad ilaalinta midooda afrika ee amisom jenaraal cusmaan sobogle oo dhowaan xilkaasi loo magacaabay wakiilka gaarka ah ee midooda afrika ee soomaaliya ambasador francio madera ayaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha u sheegay in jenaraal sobogle uu yahay sarkaal khibrad badan u leh hawsha loo magacaabay si hufan ugu soo dhalaali kara madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in dowladda federaalk ee soomaaliya ay gacan buuxda ku siin doonto jenaraal sobogle gudashada waajibaadkiisa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale kulan la qaatay master suraaj joha iyo master amara kuneh oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee bangiga adduunka u qaabilsan barnaamijyada horumarinta ee dalalka colaadaha ka soo koraya madaxweynaha ayaa saraakiishaasi ka socota bangiga adduunka oo uu weheliyo wakiilka bangiga adduunka ee soomaaliya master haig raydal ugu warbixiyey xaaladda dhaqaale ee soomaaliya iyo horumarka laga samaynayo madaxda bangiga adduunka ayaa ballan qaaday inay ka go'an tahay inay si buuxda soomaaliya ula shaqeeyaan si loo xaqiijiyo inuu dalku ku najaxay barnaamijyada kobaca dhaqaalaha iyo dib u dhiska kaabayaasha waxaa sidoo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ay kulan la yeesheen saraakiil ka tirsan booliska dalka maraykanka oo dalka u yimid xoojinta wada shaqaynta ka dhexaysa booliska labada dal saraakiisha ka socotay maraykanka oo kale ah hogo mcvie iyo john horn ayaa sheegay in dowladda maraykanka oo horeyba dhinaca tababarada ka caawinaysay soomaaliya ay haatan diyaar u tahay inay bilowdo barnaamijyo ay labada dal iskugu wiidaarsanayaan khibradaha shaqo iyo tiknolojiyadda casriga ah
aada ayuu u mahadsan yahay waryaha waryahan yuusuf sheekh cabdulaahi ciidamada ammaanka ayaa xalay gacanta ku soo dhigay gaari walxaha qarxaa laga soo buuxiyey kadib markii bulshada degmada boondheere ay ka shakiyeen gaarigaasi ay ku wargeliyeen ciidamada iyadoo ciidamada nisa ee u tababaran miinada ay ku guulaysteen inay gaarigaasi ka furaan qaraxyadii lagu soo xiray oo la doonayay in lagu dhibaateeyo bulshada soomaaliyeed gudoomiyaha degmada boondheere qaasin cabdulaahi xasan oo redio muqdisho saaka la hadlay ayaa uga mahad celiyey bulshada degmada boondheere wada shaqaynta wanaagsan oo ay muujiyeen isagoo sidoo kalena ku ammaanay ciidamada hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka nisa sidaa ay u furfureen gaarigaasi gudoomiyaha oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
الرحيم marka hore waa salaamantihiin salaan ka bacdi ilaahay ayaa mahad iskale bulshadan ka badbaadiyey dhibaatadan intaan la eg sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa ilaahay ka bacdi hay-adaha nabad sugidda hay-adda nabad sugidda qaranka oo hawshaan qabatay inay muxuu ahaa gaarigii qaraxiisii lasoo ogaado bulshada iyo hay-adda oo iskaashanaya markii lasoo ogaadana kadib waxaad aragteen gaarigii ay ku xirnaayeen ka badbaadiyey bulshada ka furfuray saad arkayseen waxay ahayd fuusto kiimika ah iyo debooyinka gaaska oo ayaguna oo saddex xaba ah iyo jawaan buuxo biraha shubka ah iyo sidoo kale laba xabadood oo tuu ah oo qarxiso ah waxaasoo dhan waxaa la rabaa in bulshada lagu dhibaateeyo ujeeddada waxay ahayd in dhibaato lagu geysto shacabkan masaakiinta oo taagta daran waxaan leenahay hadafkoodii ma guulaysan waxaan shacabka ayaa guulaysan doona dadka iyo muxuu ahaa inta nabadda jecelaa guulaysanaysa adinkana muxuu ahaa mar walba sidaasaa fashilka idin daba joogi doona waxaan leenahay hawsha intaa ha laga sii wado waxaan leenahay bulshada ku naqad deegaanka bondheer inay muxuu ahaa la shaqeeyaan hay-adaha amniga iyo maamulka si dhibaato kasta oo bulshada muxuu ahaa loola dan leeyahay loo fashilin lahaa loogana hortegi lahaa haddii la iskaashado waxaa imaanaysa in sidan oo kale dhibka dhici lahaa looga hortago haddii bulshada iyo muxuu ahaa hay-adaha amniga aysan isku xidhnaan lahayn arrintan lama ogaan lahayn marka bulshada waxaan leenahay waa mahadsantihiin dadaalkiinana meesha kasii wada adinkana waxaan leenahay muxuu ahaa aad iyo aad ayaa umahadsantihiin cid kasta oo ka qayb qaadanaysa horumarka iyo nabadda iyo muxuu ahaa wada nabad wada noloshada
maamulka gobolka banaadirna waxa uu ka warbixiyey arrimaha amniga iyo horumarada kala duwan ee ka socda caasimadda dalka ee muqdisho afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo saaka la hadla reediyo muqdisho ayaa ka warramay arrimaha ammaanka iyo howlgallada ay ciidamadu hay ka hayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada muqdisho isagoo dhinaca kalena soo hadal qaaday horumarada ka muuqda magaalada muqdisho ee maamulka gobolka banaadir oo uu wado aad iyo aad waad mahadsan tahay mawlid maxamed safriye xaaladda magaaladu aad iyo aad u fiican tahay wax saawti buuran oo dhibaato ahay kamay jiraan saacdihii lasoo dhaafay magaalada waad waa waxaan filaya aan maqashay un gudoomiyaha majmaca culummada sheekh yuusuf cali cank oo qaraxa loogu xiray gaarigiisa uu ka badbaaday waxa weeye wax aad iyo aad ummadda soomaaliyeedna farxad gelinaya waaye ilaaha badbaadiyey cadow waxay rabeen inay dilaan laakiin dee ma suurto gelin ciidna waxba kumay noqonin oo cadowgu isagu rabay marnaba noqon maydo waayo dee waa gumaadaha ummadda weeyaan sidoo kale xalay iyadugu un abaarihii halkii saacay habeennimo ilaa labadii ku dhawaadkaana waatii qaraxii kale lagu qabtay degmada boondheere qaybo ka mida gaarigii noohada ahaa ee meesha la dhigay oo shacabku soo sheegeen oy ka shakiyeen oo ay maamulka degmada kusoo wargeliyeen kadibna ciidankii shaqada ku lahaa loo la geeyey goobta iyana dib laga furfuray wixii ku xirnaay oo dhan laga furfuray taana waa waa waa iyana guul bay ahayd xaaladda magaaladu aad iyo aad bay u fiican tahay wax culays ma jiraan amnigu waa boqolkiiba boqol laamaha ammaanka gobolka ayaa aada iyo aad u shaqaynaya oo shaqooyinka amniga haya waad ogtii ninka la fashilinayo oo cadowga laga hortagayo oo ay rabaan cadowgu inay ummadda masaakiinta ay halaagaan oo ay dhibaateeyaan haddana dee aysan noqonaynin sida ay iyagu rabaan because ilaahay baa garabkooda ka baxay shacabkuna dawla shaqayn gaara ayay la leeyihiin maamulka iyo amniga intaba waayo ayagaa soo gudbinayay fariimaha sheegayay cadowga sheegaya gaariga meeshuu yaallo iyo waxa ku xilan waxa dhan waxay ahayd xog shacab laga helaayay marka waa guul shacbi iyo garasho ciidan oo iyo fulinkii ciidanka ay ful kulliyan waaye wayna soconeen insha allah haddii ilahay idmo oo dee magaaladan waxaa la rabaa magaaladan dad bad ayaa raba inay indhaha ka ridaan dadna inay indhaha ushidaan bay rabaan marka insha allahu ilaahayna dee waa ogyahay ee, ummadda masaakiinta waxa u roonna wuu ogyahay waxa dhibaana wuu ogyahay ilahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa in cadowgaas uu ilaahay cirib tiro ciidankuna halaagaan magaaladan laga waayo waxbaa qarxay iyo waxbaa dhintay laga waayo oo guul iyo dee farxad iyo damaashaad iyo shalay ugu dambeeyay wixii garoonka istaadio conis joogay dad ugu yaraan dad labaatan kun oo qof ka badan ay goobta joogeen oo ciyaaraha daawanayeen oo sinabadgelyaa ku daawanayeen oo ciidanka ammaanku shaqada hayay marka laga soo tago amniga magaalada horumaro la taaban karo ayaa muddooyinkii u dambeeyey uu maamulka gobolka banaadir ka waday haddii aan lahayn dhismooyinka wadooyinka een, eh, dhowaana guddoomiyuhu waxa uu la kulmay dowladda hoose een, eh, bilicda magaalada si een, owlihii een, ugu qaabilsaneen u qabta arrimahaas xaggee marayaan horumarka ku saabsan Eh, ayaadoo mahadsantahay mawlidow waa- waad ku mahadsan tahay inaad horumarka magaalada taabato shalay uu- waa waxaan tegay laamiga wadnaha ayaa aniga iyo tiim wariyaaru tagnay meel fiican oo maraya oo maraya isgoyska bakaaraha ayuu dhanka eh, hodan kasoo dhamaaday oo dhanka howlwadaag uu soo galay Een, marshabiyeedigii dhexda ahaayna dee waata la saaray oo maalmihii waakii buuq dhaliyey inaan marshubiyada la saaraynin marka mashuuliyadigiina shalay waa anaga sawiro badan kasoo qaadanay oo meel fiican eh, isaguna maraya Een, kan- kansabankana dee dowladda turkiga ee walaalaha nahay dowladda hoose ay ayana ballan qaaday dhisayso iyana goorrow ayuu bilaaban doonaa kan shaqaalaha waxaa dhisaya shacabka deegaanka hodan ayaa iyana dee dhisaya kan ka degta dabka ilaa iyo isgubka bakaarahana shirkad soomaaliyeed aa qaadatay oo iyana dhisaysa insha allah marka magaaladan eh, way socotaa meel bay u socotaa
kaasina wuxuu ahaa afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane madaxweynaha dalka bakistan mamnuun xuseen ayaa warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee soomaaliya u magacowday dalkaasi khadiija maxamed almakhzuumi oo horey u ahayd danjiraha soomaaliya ee dalkaasi ciraaq Yuus- yuushac sheekh cabdulaahi cumar mar kale inoo meel meel faahfaahin wanaagsan danjiraha soomaaliya ee bakistan ayaa qaabilaadeeda si wanaagsan loo maamuusay iyadoo la garaacay astaanta qaranka ee soomaaliya islamarkaana cutubyo ciidamada dalka bakistan ka tirsan ka qaadatay salaan sharaf khadiija maxamed almuqsimi khadiija maxamed almuqsuumi ayaa safiir ka soo noqotay dalka ciraaq iyadoo ahayd danjirihii ugu horeeyey ee soomaaliya u magacaawday dalka ciraaq tan iyo burburkii dalkeena soomaaliya dalka bakistan waxaa wax ka barta kumanaan arday soomaali ah oo halkaasi jaamacado kala duwan ka dhigta waana waddan sidoo kale soomaaliya uu xiriir dhanka ganacsiga ah kala dhexeeyo ugu dambayn danjire khadiija almuqsuumi ayaa noqotay danjirihii ugu horeysay oo ay soomaaliya u magacowda bakistan wixii ka dambeeyey burburkii soomaaliya islamarkaana sidan oo kale loo maamuuso
halka warkaa idin kala socotaana dhegaystayaal waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasaaradda caafimaadka ee dalka afghanistan ayaa sheegtay in bam lagu qarxiyey dad dibadbaxayay caasimadda kabul ay ku dhinteen ugu yaraan lixdan qofood halka dhaawacuna uu ka badan yahay ilaa laba boqol qaraxa ayaa lala beegsaday banaanbax ay sameynayeen kumanaan qof oo ka tirsan qowmiyadda laga tirada badan yahay ee hazara oo ah shiico ku nool dalka afghanistan ururka isku magacaabay dowladda islaamka oo ka dagaalama bariga dalkaasi ayaa sheegay in uu ka dambeeyey qaraxaasi waxaa goobta uu qaraxu ka dhacay ka muuqday burbur ballaaran waxaana dadka loogu baaqay inay dhiig u shubaan kuwa dhaawaca ah madaxweyne ashraf khani ayaa sheegay inuu aada uga xun yahay waxa dhacay war wixii dalka iyo dibaddaba inaga soo gaaray oo aad saaka kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegaystayaal intaa ayuu naga dhanyahay hase yeeshee ciddii u seega warkan ama aan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka eanu ku leenahay oo ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net